warar ku salaysan xaqiiqada kala soco star f m codka gobolka waqooyi bari
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal subax wanaagsan kulanti wacan qodobada xilligan idinku haynana waxaa ka mid ah gobolka galbeedka dalka oo lagu qaban doono shir lagu taageerayo rayla odhinga roobaba xoogan oo la filayo inay dalka ka sii da-aan madaxweyne farmaajo shaaciyey inuu shaqo joojin ku sameeyey ra-iisul wasaare rooble jubbaland oo maanta soo gabagabaynaysa diiwaangelinta musharaxiinta golaha shacabka wararkii ugu dambeeyey caalamkai ciyaara ayaa warka ku maqli doontaan intaasina waa qaar ka mid ah qodobada warka ugu doorkaroon waa subaxnimo isniina taarikhduun ay ku beegan tahay toddobai labaatanka bisha labaiy tobnaad ee labada kun kow iyo labaatanka haatanna kusoo dhowaada qodobadaasi iyo kuwa kale oo dhammaystiran roobab ayaa la filaya inay ka da-aan qeybo badan oo dalka ka mid ah kaasoo sidoo kale wata dabaylo xoogan beriga iyo koonfurta ah dalka ayaa lagu wada in roobabka ugu xoogan ay ka da-aan ismaamulada turkaana iyo marsaabid oo ka mid ah dowla deegaanada ee abaartu saameysa ayaa iyaguna la filaya inuu ka dao roobab dabaylo xambaarsan halka qeybo ka mid ismaamulada sambuuro iyo turkana waxaa maalintoo dhan noqonaysaa mid qorax leh iyadoona kuleel laga dareemi doono sida lagu sheegay bayaano waaxda saadaasha hawada ee dalkay soo saartay bartamaha kenya nairobi iyo gobolka beri waxaa ka di'i doonaa roobab kooban gobolka waqooyi beri waxaa ka jiri doontaa qorax subaxii hore halka galabtiina ay heli karaan rooba gobolka xeebta ayaa la rajeynaya inay ka da-aan roobab halkaas sidoo kale ismaamulada kale ah machakos makueni kitui taitataveta iyo kajiado iyaguna ay heli doonaan roobab aan badnayn gobolka galbeedka dalka ayaa waxaa lagu qaban doonaa shir lagu xoojinayo midnimada ummadda mulembe habeenka sanadka cusub ee labada kun labaiy labaatanka kulankan ayaa la doonayaa in gobolka galbeedka dalka taageero lagu siiyo hogaamiyaha xisbiga odium raila odhinga kaasoo markii shanaad kusoo sharaxayo xilka madaxtinimada ee dalka shirkan qabanqaabadiisa ayaa timida kadib shir ay isugu yimaadeen xogayaha guud ee dalladda ururada shaqaalaha ee kutu francis atwoli madaxa odm raila odhinga barasaabka kakameyga wicliff oparanya oo ay ka mid ahaayeen madax kale oo reer galbeedka kenya ka soo jeeda mise odhinga ayaa sidoo kale ku booriyay dadka deegaanka butere inay taageeraan dadaalkiisa ku aadan inuu xilka kala wareego madaxweyne uhuru kenyatta oo uu noqdo madaxweynihii shanaad ee kenya ra-iisul wasaarihii hore dalka ayaa taageerayaashiisa ku dhiirageliyey in ay hubiyaan in loo diiwaangeliyey codbixinta doorashada guud ee soo socota si loo xoojiyo codadkiisa waxaa u ballanqaaday inuu kasoo qeybgeli doono kulanka ka dhacaya garoonka buqungu ee dowla deegaanka kakameega
siddeetan iyo sagaal dhibic shan star f m galgaduud
haatanna dhanka soomaaliya madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa shaaciyey in shaqo joojin uu ku sameeyey ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya maxamed xuseen rooble isagoo ku eedeeya musuqu maasuq iyo ku-tagrifal awoodeed war-saxaafadeed ka soo baxay villa soomaaliya ayaa waxaa lagu yiri madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo markuu arkay qodobka siddeetan iyo toddobaad ee dastuurka ku-meelgaarka ee dalka soomaaliya kaasoo tilmaamaya inuu yahay ilaaliyaha iyo horumariyaha mabaa-idda asaasiga dastuuriga markuu tixraacay wareegtadii uu soo saaray siddeed iyo tobankii janaayo labada kun sideed iyo tobankii ee la xiriirtay ilaalinta dhulalka danta guud si waafaqsan qodobka afartan iyo saddexaad ee dastuurka ku-meelgaarka ee dalka soomaaliya markuu arkay xeerkii uu ku mamnuucay ku-tagrifalka iyo musuq maasuqa dhulalka danta guud ee xiliyada doorashada ee soo baxay toddobaiyo labaatankii oktoobar ee sanadka labada kun kow iyo labaatanka markuu ogaadeen ra-iisul wasaare uu soo galay raad tuhun oo muujinaya inuu ku tagrifalay dhul dan guud ah ay leeyihiin ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed markuu arkay in taliska ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ay fureen baariis loo gungaarayo tuhunka la xiriira musuq maasuqa dhul ee dan guud oo ay leeyihiin ciidanka xoogga soomaaliyeed markuu garwaaqsaday in ra-iisul wasaare u saaray cadaadis wasiirka gaashaandhigga si loo leexiyo baarista lagu gungaaro tuunka la xiriira kutargifalka dhul danguud ay leeyihiin ciidamada markuu arkay in ra-iisul wasaaraha lix iyo labaatankii diseembar ee sanadkan wasiir cusub usoo bedelay wasaaradda gaashaandhigga iyadoo aan la dhammaystirin baarista socotay taasoo lagu gol leeyahay faragelinta baarista socota ay la xiriirtaa musuq maasuqa dhul danguuda madaxweynaha soomaaliya waxuu intaasi ku daray maadaama ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble uu soo galay raad musuq maasuq ku tagrifal hanti guud uuna haatan socdo baritaano looga guungaaraya tuunkaasi waxaa laga joojiyey shaqada iyo awoodaha uu leeyahay wasiirka koowaad tan inta baarista laga soo gabagabeynayo xubnaha kale ee golaha xukuumadda waxay sii wadayaan waajibaadkooda shaqo si waafaqsan shuruucda iyo xeerarka dalka soomaaliya waxaa lagu adkeynayaa dhammaan mas-uuliyiinta hay-adaha dowladda inay ka fogaadaan kutagrifalka hantida danta guud ayna dhowraan shuruucda iyo xeerarka dalka soomaaliya tan ayaana sii xoojinaysaa khilaafka siyaasadeed ee haatan u dhexaysa madaxweyne farmaajo ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble sidaas iyana ahayd warqadii xalay xilli dambe ee ka soo baxday madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxamed xuseen rooble dhinaca kalena madaxweynaha soomaaliya ayaa faray taliya ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ee sarreeya guutooda waa yuusuf raage inuu shaqada ka joojiyo taliya ciidanka badda sarreeya guuto cabdixamiid maxamed dirir si waafaqsan anshax iyo xeerarka ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed madaxweyneha ayaa tilmaamay muhiimadu ay tallaabadan u leedahay dhammaystirka galbaaritaanka ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ee ku aadan tuunka kutagrifalka dhul danguud ah oo ay leeyihiin ciidanku madaxweynaha ayaa faray dhammaan ciidamada qalabka sida inay si waafaqsan sharciga iyo xeerarka ciidannimo ugu fara adeegaan dhulka danta guud ee ciidanka iyo hantida ay wakiilka uga yihiin shacabka soomaaliyeed taasoo asaas u ah howlgudashadooda maanta isniin ayaa waxaa la filayaa in guddiga doorashooyinka heer dowlad goboleed ee jubbaland inay soo gabagabeeyaan diiwaangelinta musharaxiinta lix kursi oo dhowaan lagu dooran doono magaalada kismaayo guddigan ayaa shalay bilaabay diiwaangelinta waxaana musharaxii ugu horreeyay noqday xamse cabdi barre oo ahaa guddoomiye hore ee guddiga doorashooyinka kaasi oo lagu doortay madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam maalinta berito oo taariikhdu ku beegan tahay sidii labaatanka bishan ayaa waxaa la filayaa in magaalada kismaayo lagu qabto doorashada lixda kursi oo ka mid ah kuraasta golaha shacabka ay deegaan doorashadoodu tahay deegaanada jubbaland magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ayaa waxaa haatan laga dareemayaa qabanqaabada u diyaargarowga doorashada golaha shacabka waxaana kuraas intooda badan uusan jirin tartan adaga sida ay sheegeen musharaxiinta tartamaysa ilaa soddon iyo shan qof ee dhanka caalamka oo rayda ayaa lagu dilay dalka miyanmar sida ay sheegtay qaramada midoobay taasi oo ka dhacday dilalkaasi ee bariga ah dalka miyanmar iyadoona dadka rayidka dhimashadooda qaramada midoobe ay ku sheegtay in aan tiraan xadidneyn ay tahay laba ka mid ah shaqaalaha hay-adda samafalka save the children ayaa lala-yahay kadib markii gaari ay wateen uu ka mid ahaa dhowr qof oo lagu weeraray laguna gubay ee bariga ah dalka miyanmar dhacdadan ayaa ka dhacday gobolka kaaya ee dalkaasi iyadoona ay sii kordhayso xiisadda ka aloolsan ee waddanka miyanmar dhanka ciyaarahana kulamo ka tirsan horyaalka ingiriiska ayaa maanta loo ballansan yahay kooxda southampton waxay qaabilaysaa kooxda tottenham oo kulamada berri ah halka watford iyo westham ay ciyaari doona leeds iyo stonvilla kulankooda berri waa la baajiyey leicester city iyo liverpool halka kulamo shalay la ciyaaray waxaa ka mid ahaa kulamadaasi iyadoona kulamo aada u xiiso badan ay baaqdeen sida liverpool iyo leeds halka wolf iyo watford burnley iyo everton balse kulamada dhacay waxaa ka mid ahaa manchester city waxay lix iyo saddex ku xasuuqday kooxda leicester halka norwich city shan gool lagu xasuuqay gurigeeda arsenal ayaa u geysatay tottenham waxay saddex uga badisay crystal palace westham oo gurigeeda joogta waxaa saddex iyo laba kaga badisay southampton halka aston villa oo gurigeeda joogtay saddex iyo hal waxaa kaga adkaatay chelsea brighton oo gurigeeda joogtay laba iyo ibr waxay kaga badisay kooxda brentford haddaan eego kulamada maanta ee dhici doona dhanka championshipka derby sidoo kale westbroge albion ayaa ballansan cupia rangers iyo f c bonmouth ayaana ee ciyaari doona kulamadii dhici lahaa berito sida arsenal iyo wolf aa la baajiyey sababo la xiriirta caabuqa ee covid 9